دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo qaarkood khasaaro sababay mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqadii koob iyo tobanaad ee silsilada saa ama yaxkumuun oo lagu soo bandhigayo heerka uu gaarsiisan yahay dagaalka ka dhanka ah diinta islaamka guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed ayaa u gafay diinta allah isagoona ku tilmaamay mid aan waxba u tarayn dadka soomaaliyeed waxaa gebi ahaanba gubtay xarun shirkad isboonyada samaysa oo ku taalla magaalada boosaaso ee gobolka bari masjid cusub ayaa laga dhisay degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka kaas oo munaasabadda furitaankiisa ay soo xaadireen dad aad u fara badan dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista ka iman karta haddii biyuhu roobka ku da-aan qashinka iyo meelaha nadaafad darrada ah isagoona soo jeediyey talooyin muhiim ah isbahaysiga carbeed ayaa shaaca ka qaaday in duqaymo ay ka fuliyeen dalka yemen ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan xuutiyiinta intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garooba goordhow isagoo faahfaahsan فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaal iyo tobanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijriyada dhanka kalena ku aadan shan iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun labaatan iyo kowda warkii oo fidsan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo qaarkood khasaaro sababay faahfaahinta warkaasi waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali mid ka mid a weerara ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay fuliyeen wuxuu xalay ka dhacay owdhegle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada dowladda federaalk ee halkaasi ku sugan faahfaahin dheeriya kama inaan helin waxaa khasaare ee weerarkan ka dhashay waxaase xusid mudan in weeraro hore oo owdhegle lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka qaar looga dilay qaarna looga dhaawacay geesi kale dhanka magaalada muqdisho xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay dagaal ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha magaalada si gaar weerarku waxa uga dhacay halka loo yaqaano warsameyndool waxaana meeshaa ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah in muddo ah ayuu halkaa dagaalku ka soconayay dadka deegaanka ayaa waxa ay ka war heleen diryaanka oo hubka la isweydeersanayo oo ka yeerayo fariisinka ciidamada dowladda federaalka ah dhanka gobolka jubbada hoose shalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay dagaal kula werwereen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxuu ku dhaawacmay dagaalka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay qaadeen askarigaas waxaa magaciisa laynoo ku sheegay faarax wararku waxa ay sheegayaan in sidoo kale waxyeelo xoogan la gaarsiiyey gaari booyada oo ciidamadu ay isticmaalayeen waa kuwa jubbaland booyadda ayaa waxa ay til gudaha saldhigga weerarka lagu qaaday dhanka kale shalay barqadi ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay weerar ku ekeeyeen goob isbaara oo ciidamada jubbaland ay ku sugnaayeen kuna taalle ilinka hore ee deegaanka kulbiyo ciidamadii maamulka jubbaland ee isbaaradu u til ayaa cagaha wax ka dayay markii xaajadu ay ku adkaatay marar badan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay weereen ciidamo isbaaraley ah oo bulshada dhibaatayn ku hayay kuwaas oo ay qaar dileen qaarna dhaawaceen waxaase jira kuwa sidan oo kale ka badbaaday oo lafahooda la baxsaday mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqadii koob iyo tobanaad ee silsilada saa ama yaxkumuun oo lagu soo bandhigayo heerka uu gaarsiisan yahay dagaalka ka dhanka ah diinta islaamka faahfaahinta warkaasi waxaa halkan kasoo jeedinaya maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير waa xalqada koob iyo tobanaad ee taxanaha saa ama yaxkumuun oo ay baahiso mu-asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna faaqido gaalnimada dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka xalqadan ayaa waxaa ciwaan looga dhigay la dirirka shareecada islaamka iyadoona bannaanka soo dhigaysa sida ay siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka kaga soo horjeedaan ku dhaqanka shareecada islaamka qaybaha hore ee xalqadan oo soconaysa wax ka badan konton daqiiqo ayay mu-asasada al-kataa'ib kusoo gudbinaysaa sida reer galbeedka iyo siyaasiyiinta soomaalida ee ku jira dowladda federaalka isugu waafaqsan yihiin la dagaalanka diinta islaamka iyo ka hortegidda hirgelinta shareecada allah
diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no
dooni mayno shareecada islaamka islaamku waa mabda' la mid ah midka faashiyiinta ma rabno in waddankeenna lagu xukumo shareecada ku raacsana aniga saaxiibkay faysal diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo annaga waxaanu nihi marka islaan waa nahay laakiin xoogaa islaan dhaqanka islaamka melihin diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo ka mida culimmada kasoo muuqatay filimka ayaa ka hadlaya sida ay dimuquraadiyiintu xukunka ugu haystaan allah subxaanahu wa tacaala ma waxaad aqbalsantay oo qirsanta inuu alle subxaanahu wa tacaala waxa uu xaqa u leeyahay inay noqoto nolosha in liidata masalan inaad tidhaahdo alleha laga qaato dhiigga dumarka iyo xukunkiisa dumarku marka xaydka leeyahi maxay samaynayaan marka umasho sidee yeelaysa marka ha ismaydho marka caynkaga tidhaahdo musqusha marka la galo iyo xukunkeeda qofku kaadaha iska maydho caynka cidi kaala murmi mayso diintaad sheegtay ku leeyihi ilaahay ma waxaad nolosha uga reebtay inta musqusha ku saabsan waxaanad rumaysantay inta kale inaanu xukumi karin ama alqadiya siyaasiya waa ragga ragga xukumaya sheeksad iyo maxaa diinta kala galay umuur innaas qadaaya aliqtisaad qadaaya siyaasa qadaaya alijtimaac qada kuwa kani waa dee siyaasad iyo sharci iyo rag bay u baahantay ma caqligaasi caqli mu'minun idinla eg bay idinla inuu qof rumaysto qadaayaadkaana inuu yidhaahdo diinta ha la weydiiyo culimmada ha la weydiiyo kitaabka ha laga eego saa loo weysaystiyo saa loo istijoodo iyo saa loo maydhmaydho ama saa dadka loo xukumiyo maamulka iyo kuwa kani waa arrimaha ragga ma akfaru yaa ka gaalnimo badan haddii caynkaa dhaqan ku yihi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mida siyaasiyiinta cabsan calmaaniyadda una ololeeya hirgelinta dimuquraadiyadda oo xalqadan ka soo muuqday ayaa sheegaya in ku dhaqanka shareecada islaamka ay mar soo martay caalamka haddana laga gudbay ayna jirin wax la yidhaahdo daarul islaam iyo daarul kufri
horta al-shabaab waa ideology waana fikir aaminsan waxa soomaaliya ka jira oo dhan inay qaldan yihiin aaminsan in dowladda soomaaliya laga dhisayo ay noqoto imaara islaamiya imaaradaasna lagu saleeyo jinsiyadda islaamka oo iguma aaminsana soomaalinimada marka jinsiyadooda waxay ku salaysan tahay diin qof kastaoo muslin ahayna laga qaado jinsiyo ama uu ku joogo heshiis imaangelye siyaasadeed nidaamkaas asaga ah waa nidaam mar soo maray taariikhda islaamka laakiin laga gudbay aniga aragtideyda waxaa looga gudbay markii adduunka adduun heshiis caalamiya ka jiro nidaam dawliya uu ka jiro adduunka waxaa ka baxa layaa daaru xarbi iyo daaru kufri ama daaru islaam iyo daaru kufri adduunkaas waa ka baxa deertaan bikaas mucaahadaad dawliya iyo mawaahiiq
xalqada koob iyo tobanaad ee taxanahan ayaa waxyaabaha layaabka leh ee lagu soo bandhigay ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed oo sheegaya in dadka soomaaliyeed ay ku lugo-i doonaan ku dhaqanka diinta islaamka isagoona hoosta ka xariiqay in diinta islaamka ay wax u tari weysay wadamada carbeed ee uu muddada dheer kusoo dhaqmayay sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka soo muuqday xalqadan ayaa sheegaya in gaaladu aysan marnaba ogoleen ku dhaqanka diinta islaamka isagoona soo qaatay tusaalooyin ay muhiim tahay in dadku ay wax ku fahmaan nacaybkay gaaladu u qabaan shareecada islaamka waxaa tusaale inoogu filan wixii ka dhacay jazaa'ir kun sagaal boqol labayo sagaashankii markii la dooratay ururkii jabhal islaamiya lilinqaad ururkaasi ma ahayn mid hubaysan mana ahayn mid dagaal kula jira dowladdii aljeeriya mana ahayn urur loo aqoonsan yahay argagixisada caalamiga ah iyadoo sidaa jirto waxay isku dayeen inay hab dimuqraadi ah oy gaaladu raalli ka tahay tartanka uga qayb galaan waxayse ku dhawaaqeen inay shareecada islaamka ku xukumayaan hadday ku guulaystaan markay doorashadii galeen oo ay ku guulaysteen boqolkiiba siddeetan iyo siddeed codadkii shacabka saacada kama soo wareegin markiiba gaaladu waxay abaabuleen afgembi waxayna xukunkii ku wareejiyeen milatariga wayna caddeeyeenoo waxay dheheen sababtu waxay tahay nimankani waxay rabeen inay shareeca islaamka ku dabaqaan jazaa'ir sidoo kale laba kun iyo shantii waxay ka dhacday falastiin markay xamaas yidhahdeen kitaabkan ku dhaqmayna sidoo kale waxay ka dhacday masar laba kun saddex iyo tobankii markuu mursi meesha qabsaday dhacdooyinkaas marka runtii cibro ayaa noogu sugan xikmadduna waxay tahay arrintuba qof kastoo isku daya inuu shareecada islaamka ku dhaqmo ama xitaa wax ka mid a shareecada uu ku dhaqmo wadkiisiyaa galay annaga haddaan soomaalinahyna waxaa tusaale noogu filan lixdii bilooda maxaakiimta islaamku ay maamulahayeen dalka iyo sidii cagta loogu dhuftay xalqadan koob iyo tobanaad ee taxanaha saa ama yaxkumuun ayaa laga dheehanayaa in dagaal culus lagu soo qaaday diinta islaamka kaasoo lagu doonaya in soomaalida looga saaro diintooda sidoo kale waxay bannaanka soo dhigtay dad isqarin jiray in muddo ah oo la soo bambaxay calmaaniyadda ay qarsan jireen kuwaasoo tibaaxaya in xilligan la gaaray wakhtigii ay soo bandhigi lahaayeen waxa ka guuxaya laabahooda gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed ayaa u gafay diinta allah isagoona ku tilmaamay mid aan waxba u tarayn dadka soomaaliyeed faahfaahinta warkaas waxaa halkan ka soo jeedinaya cabdifitaax maxamed qaasim warka ka soo yeeraya cali siciid fiqi gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee fadhigiisu yahay baydhabo wuxuu ahaa mid qayaxan oo uu ku muujiyey waxa uu ka aaminsan yahay sharciga allaha kownka abuuray iyo sida uu la doonayo ummadda soomaaliyeed isaga oo xiran taaya oo u labisan sida madaxda reer galbeedka kana soo muuqday xalqadii koob iyo tobanaad ee silsilada saa'ama yaxkumuun ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in diinta islaamku tahay mid aan horumar lagu gaarayn marka uu sidaa leeyahay waxa uu deliishaday duruustii uu ku soo qaatay jaamacadda rooma ee dalka talyaaniga waxa uu tibaaxay inuu yahay nin yaqaana sayniska kaasoo lagu garanayo sida uu yidhi wax itus oo itaabs ah sidaa darteedna aysan aragti soconayn sida uu hadalka u dhigay isaga oo markaa kalaamka allah ka dhigaya wax iska aragti ah laakiin allah waa mid si weyn uga sarreeya waxa uu ku hadaaqay ninkan isaga ahi waxa uu si aan gabbasho lahayn u sheegay in dadka soomaaliyeed ay ku lugo-i doonaan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana uu tilmaamay in sidoo kale ay wax u tari weysay sacuudiga iyo waddamada carbeed oo uu ka dhigay kuwa iyagu gaar u leh diinta
so waxaa waaye markii soomaaliya arinteed laga hadlaayo run waayo kulligeen muslim waaye markii masaajidkana waa isjecelnahay markaan kasoo baxna waa isnacbanahay marka diinta islaamka sacuudiga oo kun iyo afar boqol sano ka jirtay kun iyo toban iyo meel san kun iyo afar boqol sano ka jirtay waxbay waa u tari wada waxba waa u tari weysanaa iga dhahay anaa soo arkay sacuudiga marka soomaalina waxba muu tariba marka diinta islaamka sacuudiga oo kun iyo afar boqol sano ka jirtay kun iyo toban iyo meel san kun iyo afar boqol sano ka jirtay waxbay waa u tari wada waxba waa u tari weysanaa iga dhahay anaa soo arkay sacuudiga marka soomaalina waxba muu tariba
ugu dambayntiina waxaa hadalkiisa iyo kuwa la midka ahi ay soo bandhigayaan sida ballaaran ee horarka loogu yahay diinta islaamka waxaana la isweydiin karaya maxay tahay waxa la gudboon qofka muslimka ah ee sida dhabta ah u rumaysan allah subxaanahu wa tacaala sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena zakariya cumar waxaa gebi ahaanba gubtay xarun shirkad isboonyada sameysa oo ku taalla magaalada boosaaso ee gobolka bari dabkan oo ahaa mid xooggan islamarkaana baktiintiisa uu qaatay muddo dheer oo saacado ah ayaa waxaa maalintii shalay uu ka kacay xarun ganacsi oo soo saartay isbuunyada kuna taalla xaafadda biyo kulul ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari daminta dabkan ayaa waxaa ka qayb qaatay bulshada magaalada boosaaso qaybaheeda kala duwan iyadoona ugu dambeyntii lagu guulaystay in la baktiyo waxaa jiro khasaare hantiyadeed oo lixad leh oo soo gaaray warshadda inkastoo aanan la soo warin wax khasaare nafeed ah uu geystay dabka haddaba qaar ka mid a dadweynihii ka qayb qaatay gurmadkii lagu daminaya dabkan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen annaga waxaan ka soconnaa qoladan biyogelinta ee boosaaso water combany oo magaalada biyaha gelisa waxaanu soo amarnay oo aan maanta halkan biyaha ugu badan ay ka baxayeen qayb baanu ka ahayn dadkii ay wax ku yeeloobeen oo halkan dabkii ka dhacay iyagana waxaan odhanaa ilaahay bedel khayr badan haynuugu bedelo waxaa khasaare badan baa meeshaan ka dhacay annaguna sidoo kale waxaanu keennay wixii meesha biyo baxayay oo dhan annaga iyo tiimamkayga ceelasha noo dhow waxaanu amar ku bixinay in maanta biyihii halkaa ku baxaya si walba ay noqdaan in meesha biyihii lagu shubo mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan leeyay dadkii maaragtay hawshan ka qayb qaatay ilaahay khayr ajar khayr ha inaga siiyo haddana dabku qaybtiisa lexaadka lahaa ee intiisa badeed waa damay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in waxyeelladu intaas noogu ekaato cid waxyeello ku gaadhay ama ku dhimantay ama ku dhaawacantay ma jiro intiisa badan wuxuu ahaa kaydkii gudaha ku jiray oo intiisa badan isagu qasbeeray magaalada boosaaso waayihii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay gubashada goobaha ganacsiga iyo suuqyada iyadoona marar badan oo hore sidaan oo kale dab dhaliyey khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed uu ka kacay suuqa magaalada boosaaso masjid cusub ayaa laga dhisay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka kaas oo munaasabadda furitaankiisa ay soo xaadireen dad aada u badan munaasabad ballaaran oo si wanaagsan loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen culimo mas-uuliyiin salaadiin waxgarad ayaa ka dhacday masjidka tawxiid ee ku yaala degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka xafladda ayaa waxa ay ku saabsaneyd furitaanka masjidu tawxiid oo ah masjid cusub oo dhowaan laga dhisay xaafad ka mid ah degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka madasha ayaa waxaa hadallo ka soo jeediyey qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gashay furitaanka xafladda masjidka waxaana ugu horeyn goobta kelimad ka jeediyey mid ka mid ah culimadii kasoo qayb gashay xafladda ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada walaalayaal masaajid ninka dhiso xadiiskii wuxuu ahaa man banaa masjida lilah bana allahu beytan fi ljanna ilahi subxana wa taala rasuulkiisa wuxuu leeyahay ninkii masaajid dhiso liajli alla dartii u dhisa ninkaas asagana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu aga dhisay jannada ayuu guri aga dhisayaa marka wax la heli kara ma ahan sidoo kale nabadoon xasan nuur sabtow oo ka mid ahaa marti sharaftii kasoo qayb gashay xafladda furitaanka masjidka ayaa isna dhankiisa hadal ka soo jeediyey munaasabadda masaajidkan waxaa aada iyo aada ugu hirgelisay xaafad u baahan masaajid in laga dhiso allah subxaana wa tacaala insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa dadka degmada jamaame gaar ahaan xaafaddan degan inay ka faa'iidaysan doonaan intaasi kadib mid ka mid ah guddiga masjidka ayaa ka warbixiyey dhismaha masjidka iyo maraaxishii uu soo maray masaajidkan waxaa dhisay walaalaheenna reer ciise orey waalidadooda u waqafay masaajidkana waxaa ku baxay soddon iyo afar kun shan boqol iyo afartan iyo sideed dollar marka lagu daro shan boqol iyo labaatan oo lagu dhisay iskuol ku yaalla degmada jamaame isku darka lacagtan waa soddon iyo sagaal kun toddoba boqol iyo siddeetan afar dollar waalidoodtooda u baxsadeen u waqafeen reer ciise orey ayaa masaajidkan dhiseen dhammaantooda in muddo hal sano ayaan masaajidkan hooshiisa ku jiray aruuriskooda iyo howshooda sidii lagu qaban lahaa dhaqaalihii ay aruurinayeen in muddo hadda saddex biloodna dhismihiisaan ku jirin waa masaajidka waa siddeed saf safkiina waa soddon iyo afar qof qaybta dambe ilaa lixdan ilaa konton waa qaadaysaa qayb dumar aan ugu dalgan ay ku tukadaan soonka ugu dambayntii jawiga xafladda furitaanka masjidka ayaa waxa uu ku soo dhammaaday si aada u qurux badan waxaana dadkii kasoo qayb galay wejiyadooda laga dheehanayay farxad ku aadan masjidkan cusub ee dhowaan laga dhisay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista ka imaan karta haddii biyaha roobka ku da-aan qashinka iyo meelaha nadaafad darrada ah isagoona soo jeediyey talooyin muhiim ah faahfaahinta warkaasi waxaa halkan kasii anbaqaadaya mahad cubeyd digtoorka oo ka hadlaya mowduuca nadaafadda ayaa dadka muslimiinta uga digay cudurrada ka dhasha biyaha wasakhda ee xilli roobaadka fadhiista meelaha qaar ee aan munaasabka ahayn wuxuu sheegay in cudurrada ka dhasha biyaha wasakhda iyo dhiiqada ay ka mid tahay duumada ama maleeriyada waxaa ka dhalan kara marka ugu daran cudurada ka dhasha oo biyaha oo kale la yirahdo waterborne disease oo kale ama kuwan jeermisyada ka dhasha oo kale waxaa kaloo iyana keeni karaa isbedelada xiliyada oo la yirahdo seasonal exchange oo hadda aan joogno liana xilli roobeeda la geli rabaa xilli roobeedkan oo kale markii la gelaayo isbedelaa dhacayo cimilada ah iyana way keentaa shubanka laakiin waxa hadda ugu badan aan aragnay waxay ka imaataa nadaafad darada runtii marka waxaa loo baahan in laga taxdiro sidoo kale duumadaa ka mid ah malaariyadan ee dadka aad iyo aad u dhibtay oo soo noqnoqotay waxay ka dhalataa nadaafadarada biyahan wasakda ah guryaha hortooda khasaaladahan guryaha ku jiro tubooyinka banaanka lagu shubayo wasakda xambaarsan godadka guryaha hortooda dhiiqada nadaafadarada waxaasoo dhan waxay ka dhashaan nadaafadarada maleeriyadaa ka mid ah diinteyna islaamka ayaa dhiirigelisay in la ilaaliyo nadaafadda guud iyo midda gaarka ah iyadoo mar ka dhigtay iimaanka barkiis mar kalena ku dartay faracyada ama shucabta iimaanka kuwa ugu hooseeya halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan isbahaysiga carbeed ayaa shaaca ka qaaday in duqeymo ay ka fuliyeen dalka yemen ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan xuutiyiinta isbahaysiga carbeed ee ay hormuudka ka tahay dowladda sacuudiga ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in ay dileen in ka badan laba boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta waxay sheegeen in laba boqol lixdan iyo afar dagaalyahan oo ka tirsan kooxda xuutiyiinta ay ku dileen duqeymo xagga cirka ah oo ay ka geysteen laba mandiqo oo u dhow magaalada ma'rib oo ay ka socdaan dagaallo xoogan bayaan ay ku baahiyeen warbaahinta ayaa waxa ay ku sheegeen in tirada intaa la eg lagu dilay siddeetan iyo siddeed howlgal oo ka dhacay koonfurta ma'rib kuwaas oo sidoo kale ay sheegeen in ay ku burburiyeen soddon iyo lix gaari oo ah kuwa dagaalka ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ku aadan sheegashada isbahaysiga carbeed warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa